bismi illaahi raxmaan iraxiim waa anigoo ah agaasimaha subarta iyo dhallinyarada ee jubbaland waxaan halkan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda reer jubbaland meel walba ay joogaan waxaan jeclaa maanta in aan ka hadlo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta safarkoodii ugu dambeeyey marka ay imaadeen kismaayo waxay ahayd sanadkii aan soo dhaafnay labada kun iyo shan iyo tobanka bishii oktoobar waxaa noo yimid guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya mudane cabdiqani siciid carab shiki walbo ha ku noqdo guddoomiye ama kooxo ka dhisan muqdisho ha doortaan ama degmooyinka ka dhisan muqdisho ha doortaan kolley kolleyba isaga ayaa ku magacaaban guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya waxaan rabaa inaan soo xasuusiyo xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya safarkaas uu noo imaanayey guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya waxa uu ballan qaaday xuquuqdii ka maqnayd jubbaland in maanta wixii ka bilowdo ay miiska u soo saarayaan waxaana ka soo wareegatay muddo shan bilood ah marka maantayna waxay noo keeneen in ay kala jejabiyaan jubbaland marka aan saas leeyahay waxay tahay saminaar aan u baahannahay ayaa jirto reer jubbaland oo dhan saminaarkaasaytoo ah macalinnimo garsoor iyo maamul warqadoodii markaan akhriyey warqadoodii waxaa ku qoran gobolka gedo waxaan ugu qaban doonaa si goonni ah haddana waxaan u qabanaynaa jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxaa ka sii fiicnaani lahayd bilxaqiiqa markii loo kaco inaysan na kala jejabin oo ayna kala burburin oo cuqdi aysan na kala dhex dhigin sharafta waxay ku jirtaa saddexda gobolba intay isugu keenaan jubbada hoose magaalo madaxdeeda kumeel gaarka ah ee degmada kismaayo inay isugu wada keenaan saddexda gobol oo meeshaas ay ku wada siiyaan saminaarkii ay ugu talagaleen annagu waxaan leenahay mar walbo ama na xumeeya ama na wanaajiya waa idin soo dhowaynaynaa laakiinse iska ilaaliya dadka xuquuqdooda aada ku xadgudbaysaan mar walbo ballanqaadkii shanta bilood ka soo wareegatayna haddii waa idinka sugaynaa markaad noogu imaataan degmada kismaayo ayaan idinka sugaynaa tan kale waa iga talo xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta waxaan kula talinayaa yaysan jajabinin jubbaland jubbaland waa hal waa saddex gobol saddexdaas gobol waxaan jecelnahay in hal mar loo wada qabto seminaarka haddii kale tafaraaruq iyo fidno iyo buuq ayaa ka dhalanayso arrinkaas haddii loo qabto labada gobol oo keliya gedana bannaanka la istaajiyo oo la yidhaahdo waxaan u qabanaynaa mar dambe arrinkaas ha ka fiirsadaan dibna ha isugu laabtaan xuquuqdii ay lahaayeen jubbaland oo ay ku lahaayeen xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya shan iyo labaatanka sano ee lasoo dhaafay waa u dhaafnay waxba kama rabno laakiin ballanqaadkii ugu dambeeyey guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya way duuban tahay waa la hayaa shantaas bilood xuquuqdii ay ku lahayd jubbaland xiriirka soomaaliyeed miiska inay soo saaraan aanan wada xisaabtanno intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga magaaladanna waa magaaladeedna waa imaani kartiin xilla ilaali xilligaa rabtiin waxaan isku haynaa oo keliya waa xuquuqdii ay lahayd gobolka dowlad goboleedka jubbaland wax kaloo aan isku hayno ma jirto marka sidaa iyo nabadgelyo waan idin wada salaamayaa dhammaantiinba